الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل wuxuu u baabaysan yahay ama hada baabu bayaani axabi اlasmaa'i bal caddayntii la caddaynaya asmaa kuwa loo jecel yahay ila llahi ilaahay xaggii caza wajal oo ilaahay asmaada iyo magacyada lala baxa kuwa ugu jecel yahay waa magacyo kuwa ugu mudan in lala baxa markaas ayuu baabkeedii yahay qaala alimaamu اlmusanifu raximah اllahu tacaala xadaanaa moxamed bnu yuusufa qال xdثna أحمد qال xdثna هiشhام بن سعيid qال أخبرna محمد بن مهاaجر qال xdثnي cقيل بن شhبيب عن أbي وهب وkانت lah صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم bal xadiidka sanadkiisu kole waxaad moodaaba dad wada cusub inay wada yihiinba o de haddaan kan ku joogsanno si casharka u socdo inaan kuwa dambe iskaba koobi doono iyadoo iyaguna dad saasi kolley ay iska soo noqnoqdaan kitaabka weli oonay magacyadii inoo taam noqon ka maxamed ibn yuusuf kolleysan horeba usoo sheegnay laba sheekh baa jira oo bukhaari ka wada wariyo mid kasta maxamed ibn yuusuf la idhaah nisbaday ku kala duwan yihiin iyo dee awoga marka la gaadho mid maxamed ibn yuusuf ilbikandi baa la yidhaha bikandina waa meel bukhaari agaheeda ahayd weeye midna waa maxamed ibn yuusuf alfiryaabi kolle firyaabi baa weyn awowgiina waaqid baa la yidhaha isaguna waa deegaanada iyo dhulka ma waraa nahri unbay firyaabtuna ahayd marka shalaytooyin maalin horena waan soo sheegnay sanad baynu soo maray baabkii baabullahi yaqul khabuthat nafsi oo ahaa isaguna xadaanaa maxamed ibn yuusuf qaala xadaanaa sufyaan marka sheekha shaarixe kitaabka sharxay shalayba sidaan soo naqlinay wuxuu yidhi hadduu maxamed ibn yuusufkani biikandi noqdona sufyaanku waa ina cuyeyna waayo thawri wax kama wariyo hadduu maxamed ibn yuusuf alfiryaali yahayna markaas saasuu ku dhaafay sufyaanku waa sufyaanu thawri markaa shalay waxaan sheegay daabid xaafid fatxulbaari juska hore meel ka mida uu kuba sheegoo ah bukhaari hadduu maxamed ibn yuusuf idlaaqo inuu maxamed ibn yuusuf alfiryaabi u jeedo ka kale markaa ma idlaaqo waxaan odhan karnaana waa arrin malaa waa qaalibka waayo kitaabka dhexdiisa iyo bal shaarix xaafid hadalkiisaan kolkol m aan arkaynaa isagoo maxamed ibn yuusuf arrintu ay tahay ay idlaaqan yahay oo uu ku fasiraya bikandi bal meelaha meel aan kaba dheerayn shalay markaa waxaan idhi bal haddaan daabidkaa raacaan halay san idhi bay ahayd maxamed ibn yuusuf kana firyaabi buu noqon dee firyaabi hadduu maxamed sufyaan ilaaqana waa sufyaan thawr waa daabidkii xaafideen markaa shalayto aan idhi kaas haddii aan raaco ee taas ahayd xaafidnu xajarna halkaa markuu qabanayay sanadkan unbuu kitaabuladab oo saxiixa kuba wariyaaye ina sanadka muu taaban oo kamuu hadlin laakiin irshaad usaari sheekhan leh waa qastalaani ama aada u qastalaani iyo sheekhan cumdatulqaariga leh labadu waa laba sharaxoo bukhaari waa cayni labadooduba isagu irshaadusaario xaggan magacyada ku roon oo kuwa kale had iyo goor ma dhaafo isagu dee ha koobayo nu tarjamayna magaca ayuu yar aanu markaas oo xaggaa isaga markay bukhaari noqoto in kuwa shuruuxdiisa kale kaga mudan maxamed ibnu yuusufkii shaleto biikandib uu ka dhigay markaa sufyaanna sufyaan ibnu cuyeynu noqday ama cumdatulqaari maxamed ibn yuusufka kamuu hadlinaya sufyaankunbuu sufyaan ibnu cuyeyne yihi saan shalayna sheegayna sufyaan ibnu cuyeyne xadiidka warinayo hishaam ka warinayaaba saxiixa muslim buu ku sugan yahay bal waxaan leeyahay kii shalayto imaka de waa halkan dikrige ayaaba in saasay hado labadaa sharax waxay ka dhigeen sanadkeenaa shalay inoo horreeyey maxamed yuusufkuna bikandi inuu yahay sufyaankina sufyaanu thawri inuu yahay halkan maxamed ibnu yuusuf ayaa yimi kolley sida daahirka waa bikandi weeye oo maxamed ibn yuusuf albikandi weeye imaka ninkani sanadka waxaa ku xiga axmed nin la idhaah waa muhmal axmedkaasi kuu yahay iyo aabihii iyo muu raacin sheekhu raximah llahu tacaala marka fadlulaahi samed oo waa sharaxa ah waxaa ku sugan axmed kaasinu iyo axmed ibnu yaziid ibnu ibraahim ibn alwartaniis waa nin adugu kolley keli ah malaa magaciisa dambana axmed ibnu yaziid la yidhaaho oo imaamka abu xaatim uu daciifiyo laakiin qolooyin nasaa iyo tawhiiqiya ay jiraan oo dadka kale ay yar xoogeeyaan xaafid ibnu xajarna uu kaba cabiro abu xaatimna waa daciifiyey bukhaarina xadiid keliya markay saxiixa noqoto waa xadiid keliya oo hijradii rasuulka ilaahay kuwa tacalluqsan waliba xadiidka sanadkiisa maxamed ibnu yuusuf baa ku sugan oo bikandi ah laakiin sheekha ayaan dee sheekhan inoogu sugani ahayn xadiidkaa keliyu ka wariya weliba mutaabacaa bal waa markay noqoto saxiixa ay noqoto imikana ayn dee kol haddii uusa shaarixu kuba fasiray bal imika waxaan u dhaafnaa maba jirto walow dee arrintu aada moodo imika mizi oo kale marka la eego hishaam ibnu saciid ninkan la yidhaaho dadkii wax ka warinayay axmed ibnu yuusuf yaziid kumuu soo darin axmed ibnu xambal buu ku soo daray oo isagu dadkii in ruwaadda wuxuu hishaam ibnu saciid inuu maxamed ibnu yuusuf wax ka wariyana mizi way ku sugantahay taadibu kamaalkiisoo bal arrin ay tahay bal waxaan leenahay axmedkanna waxaan ka dhigaynaa in axmed ibnu yaziid ibnu ibraahim nin la yidhaaho oo waxa weeyaan saxiixa bukhaarina riwaayo kuleh laakiin dee raawika wux meel keliya ah bukhaari kagaba sugan oo mutaabaco ah maxamed nebi kendi baan kaba dhignay waayo isagoo dee sidan waxu kala warinayaan xadiid kale ay nooguba sugantay amaa hishaam ibnu sacad waan saciid baan aqriyaya laakiin sacad baa aniga ii taalla idinka maan hubsan waxaa idiin taalla nusqooyinka kitaabkana hishaam ibnu sacadna wuu dhacay hishaam ibnu saciidna barhkood buu dhacay bal waxaa sawaabana kolley hishaam ibnu saciid in laba yidhaaho walow taa kaleba ay dhacday waana nin asalkiisii hore meel daalaqaan la yidhaah ka soo jeeday laakiin baqdaad markii dambe degay waa nin atbaacu taabiciintii raggeedii ugu yaryaraa ee ugu dambeeyey kaba mid ah waana kitaabkeenan aladabulmufrad iyo abu da-uud iyo nasaa-iba riwaayo ku leh oo abu axmed albazaar adaalaqaani axmed ibnu xambal iyo ibnu maciin iyona ay yidhaahaan waa hiqoy tawhiiqiyaan bal ninkan baan leenahy amaa maxamed ibnu muhaajir waa nin hiqo oo atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa ka mid ah kitaabka muslim iyo asxaabu sunanna waxbay ka wariyaan bukhaarina adabkiisan aan hayno ayuu wax kagaba wariyaa oo waxa weeyaan waa maxamed ibnu muhaajir ashaami bal waa taas waxaa meesha in caqil ibnu shabiib ayaa kolley sanadka raggan imakaan hayno ugu yar hooseeya martaba ahaan taas barhkood baa shabiib beddelkeeda saciid yidhi bal waxaan leenahay caqil ibnu shabiib waa majhuul waa nin aan la aqoon na kolley dee majhuulka xaalkiisna hadduu xadiidka uu keligii warinayo cid la wadaagsatay aanay jirin oo duruq kale aynaan u helin xadiidka kolley dee sanadkiisa dacfi baa kuba sugnaanaya waa nin taabiciya horta oo saxaabi buu wax kaba warinaya bal cilada xadiidku tan bay noqon ama matniga xadiidka baan leenahay waan arki doonaa waayo xadiidku riwaayaad kaluu leeyahay duruq kaluu leeyahay in intiisa badan xadiidka waaba inoo sugantahay waxdee saxiixyada inooguba sugan macnaha iyo waxdee kutubta kaleba inooguba suganba xadiidka matni ahaantiisu bal waa jumlo keliya ayaaba laga soo reebi karaa laakiin inta kale shawaahid inoo sugan buu leeyahay bal waa xagga sanadka kolley sanadkan haddaan ku joogsaday waayo sanadkaa yar kalaam lahaa waxaa la arkaa inaan inta dambe oo dhan aan iska yar dhaafo iyadoo xataa dee mid mid mooyaane ay ku sugan yihiin dad cusub marka caqil ibnu shabiib baan leeyahay barhkood ina saciidna way yidhaaheene waa majhuulun min araabica waa nin majhuula aan la aqoon oo kitaabkan adabulmufrad iyo abu daa-uud iyo nasaa-i waayo xadiidka uu ku wada sugan yahay in kutubtan baas labadaa kitaabo kalean tilmaamayo riwaayo ku leh taaba weeye ama halka ugu dambeyso abu wahbin waxaa inoogu sugan kitaabka wa kaanat lahu suxbatu suxbuu leeyahay markaa kol hadduu saxaabiya dee xadiidka sanadkiisu waa inoo xidhiidhay abu wahbin aljushami ayaa la yidhaah isagana xataa kunyadiisaas mooye magaciisa iyo ma hayno dee nisbadaas mooyaane waa saxaabi markii dambena shaam degay xadiidkana leh wax kale ma laha baan leeyahay xadiidkan imakaan hayno oo aladab اlmufrad oo bukhaari leeyahay iyo abu da-uud iyo nasaa-i ku sugan ayuu leeyahay abu wahmin abu wahbin iljushamiyu waana صaxaabi xadiidkan leh wuxuu hi haddaba صaxaabigaasi can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal tasamaw la baxa tasamuu baa iyo xarakaysan miimtoo la damiyo laakiin dee wejkiisu kaasi ma muuqdo ee tasamaw la baxa oo waxaa isku magacowdaan biasmaa'i alambiyaai ambiyada iyo nebiyada magacyadooda la baxa oo dee haddaad cid u magac bixinaysaan ma magacyada mudan waxa kaba mida ee ay tahay in la ictibaariyo loo cinaayoodo loo ihtimaamo ambiyadii magacyadoodii dee kollay ruuxu hadduu taa u cinaayoodo jacayl uu iyagii jecel yahayna meeshii waaba dee ama iilasho u iilanayaa way kuba sugan tahay xusuus la xusuusnaadaa kuba sugan dee waana magacyo in dad sharaf badan lahaa oo saadadii ummadaha iyo dee khalqigaba ahaa magacyadood weeye oo magacyadii kale kaba mudan bal haddaba magacyada ambiyada laba baxa taas rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inankiisii ibraahim buu ku magacaabay habeenkii uu dhashay oo uu yidhi magacii aabbahay ibraahim baan kuba magacaabay de waxa weeyaan iyadoo uu bixiyey axad kale oo saxaabada awlaaddoodii kaba mid ahayd yuusufna way jirtay ee bal magacyadii ambiyada la baxa wa axabu lasmaai asmaa kuwa loogu jacayl badan yahay ilallahi ilaahay xaggii caza wajal cabdullaahi wa cabduraxmaan waa magacyadaas labadii ismi ee asmada ilaahay baa uguba mudnaa allah iyo araxmaan dee allahna cid aan ilaahay ahayn oo dee lagu magacaabi maba jirto araxmaanna sifa dee macnaheedna haba xambaarsanaadee haddana ilaahay un mooye cid kale laguma magacaabo waa la odhan kalaa rajulun raxiim ee dee raxmaan iyo taas cid lama odhanayo haddii bacda jaahiliyati alcarab ay musaylimo oo kale raxmaan alyamaamo iyo raxmaan kuga magacaabi jireen taasna waa kufrigoodii iyo jahaaladoodii bay ahaydba in bal haddaba labadaa wixii loo idaafeeyey cabde markaas ayaa magacyo ugu mudan cabdullaahi wa cabduraxmaan wa asdaquhaa kuwa ugu run badani oo magacyo marka la eego macnahan ay keenayaan weeye macno dee xaqiiqo ah waaqic ah ruuxa had iyo goor laga helayo ku sifoobaya markaasa sidqigu xaggaasuu noqonaya oo waaqicnimadan waxaan waa wax had iyo goor shaksigii uu ku sifaysan yahay mar kasta waa ku sifaysan yahay waa xaariun wa hamaamun xaari iyo hamaam oo dee waa taas way la bixi jireen carabba labadaba xaari iyo hamaam xaari ha sii badnaado marka wuxuu leeyahay magacyada lala baxo ka ugu run badan run badanina waxa weeyaan waa ruuxan inuu mar kasta waxaan macnahan lafdigani keenaya uu ku sifaysanyaoo lagaba helayo waa xaari magac la ydha xaari waa xarti waa dee inu ruuxii waxa weeyaan beero qodayay oo kale dee ruuxiina markaa kollay camal buu ku jiraa ama camal adduunye ha noqdo ama camal aakhira haba noqdo xars addunya iyo xars alaakhira bal maalan ama taa ha noqdee had iyo goor waa ruuxaa saci iyo kasab iyo waxyaala leh marka magacan haddii hebel xaaris lagu magacaabo dee ama camal kollay saci iyo xarsi meeshii waa jira uu had iyo goor ku sifaysan yahay xarsi aakhira ha noqote ama xarsi adduunya haba noqotee bal markaa taasba wey hamaamna waa kii hamiga badnaa dee ruux kastaana waa kaa fikiraya hamiyaya mid aakhiro iyo wax weyn kuba hamiyaya iyo taas mid isaga hamigiisu dee wax hoose iyo adduunyo yahayba ee laakiin waa iyadana haddii la yidhaha hamaam waa kii hamiga badnaa kii waxa weeye dee shaksigu had iyo goor hamigaasi waa jira ama umuurtiisii aakhira ha noqoto ama umuurtiisii adduunyadee marka labadan magac marka la eego xaqiiqadooda iyo waxa macnaha ay keenayaan ruux kastaba waa wuxuu ku sifaysan yahay oo laga helayo marka iyaga magacya ugu run badan macnaa kol baa jirta ruuxa magacan laguma bixinayo magacani wuxuu keenaya iyo xaalkiisa uu kala duwan yu kala fog yahayba oona munaasababa xataa kaba dhaxayn laakiin kani maxay tahay waa wax ruuxii laga helayo dhabahaan ugu sifaysan yahay taas baa sidqigu yahay wa asdaquhaa xaariun wahamaam wa aqbaxuhaa kuwa ugu xumay xarbun wa mura dee kolley waa wax shar iyo dhib tilmaamaya uun dagaal xarb murana waa wixii qadhaadhaa oo magacyo ay tahay weeyaan in la iska ilaaliyo oo in lala baxo xarbi lala baxo ama muro lala baxo in la yskaba ilaaliyo xataa kunyada ibliis waata abumura ay kaba dhigaan waxa weeyaan in la yskaba ilaaliyo ay tahay waa magacyo xun weeyaan oo liito oo macnaa waa waxan ay keenayaane macnahoodu uu xambaarsan yahayo ama dhib iyo dagaal ah ama qadhaadh iyo waxyaalahaasa waa magacyo kuwa ugu xun balxadiidka sanadkiisa waan kaba soo hadalay kolle macnihiisiina waa ta aan aragnay xagga sidqigana waa ta aan sheegnay macnaha uu yahay xadiidku sidiisa haddii bal caqiil ibnu shabiib kuba sugan yahay baan leenahay oo nin majhuula oo sanadkii halkaa dacfi uu kaba yimi axabu asmaa ila llahi caza wajal waa cabdullaahi wa cabdiraxmaan saxiixa muslim bay inooguba sugan tahay xadiid kale waa macno inoo saxiixa asdaquhaa xaaritun wahamaam waa aqbaxa iyadna riwaayaad kala duwan bay ku timi iyadna waa macno inoo sugan kolle albani oo kale raximah llahu tacaala xadiidkan maalan dee isagoo daciif daciifada ugu soo arooriyay inba wuxuu leeyahay xadiidku waa saxiix buu kaba cabiraa duuna jumlat alambiya intan ah tasamow biasmaa alambiya oo kuwan kale hadday shawaahid leeyihiin axaadiid kale oo lamida leeyihiin tani aanay shawaahid kale iyo axaadiid kale oo imika halkan aan soo qaadano aan lahayn oo dee intan shaahid u noqoto kol haddii sanadkii dacfi galay intaasu idha intooda kale walow hadda abu daawud tacliiqa uu ku leeya wada idlaaqo dee sixadiisa wada idlaaqo oonu dee aanan arkin halkaa soo reeb uu kaba soo reebay laakiin bal jumladaas ah tasamu biasmaa alambiya iyadoo koley qolooyinkan sharxu sunno taxqiijiyey oo kale iyo xadiid kale soo qaadaan oo iyadoo saxaabi la weydiiyey mala amba isagoo najaran jooga oo ay yidhaaheen waxaa aqridaan ee muslimiinta niman nasaareen iyo ukhta haaruun iyadii haaruunna maryam dee waxa u dhaxeeyey masaafaad dheer iyo iskuma shaqaba iskumay lahayn rasuulka ilaahay markii uuba sheegay yidhi dee maa tidhaahid waxay dadku la bixi jireen asmaadii ambiyada ayay laba bixi jireen iyo saalixiintooda magacyadoodii bay la bixi jireen waa taasoo barhkood ay doonaan inay dee kan kuba xoogeeyaan bal muhimka waxa weeyaan markaynu eegno shawaahidda iyo fiqaraadkiisan inta dambe oo dhan oon jumlada hore ahayn dee shawaahid saxiixa barhkood ku suganya barhna iyada sideeda aynooguma sugayn ayaa jirto bal markaas ma kuwa ugu mudan ilaahay ugaba jecelaya maxay noqon cabdullahi wa cabdiraxmaan bay noqon ee waa asdaquha xaaritun wahamaam wa aqbaxa mura waa macna inoo sugan baan lena xadaanaa sadaqatu qaala xadaana bnu cuyaynata sadaqa marar kala duwan baan soo marray aniga magac waxba ima raacsanay sadaqatu bn lfadl abulfadl w xadaثna بن cuyaynaةa qaal xadaثna بن الmnkdiri can jaabirin qaala anahu qaala wulida waxaa loo dhalay lirajuli nin mina anaga naga mida waa ansaar gulaamu inan baa u dhashay fasamaahu inankiibaa wuxuu u bixiyey alqaasima qaasim buu u bixiyey faqulnaa waxaanu nidhi dee kol haddii qaasim loo bixiyo inankiisiina uu yahay dee iyaga caadadoodna ahayd inay ruuxa kunyo carruurtiisaas dee kolkol ruuxaanu dhalin oo lagu kunyooday way jireen isagoon carruur lahayn oo kunyo yeeshayna way jireen oo barhkood ay noo dambeeyaanba laakiin dee carruurtiisan ama ka ugu weynba haba noqoto siaan xadiidkii markuu rasuulka ilaahay abulxakam in la yidhaah nahiyayey dee taas ninkii abushuraxb uu kuba magacaabuu kunyo ugaba dhigay arrinka muxuu keenayay ninkan abulqaasim la yidhaah abulqaasimna waa kunyadii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ishtibaahba ka iyo irtibaas baa ka iman majlis rasuulka ilaahay joogo haddii isaga loo yeedho oo la yidhaah yo abalqaasim dee rasuulka ilaahay waa soo jeedsanayaa oo arrintaas oo kalena sa dee maalin suuqa isagoo marayaba rasuulka ilaahayna yidhi yo abalqaasimo markuu soo dayay uu yidhi adiga kuumaan jeedin oo dee nin kalean ujeedoo kale taasaa iman karta bal dee nahyi baa jira haddii a la yidhaah dee kitaabka weli axaadiida asmaada way noo socotaa rasuulka ilahi yihi magacay la baxa laakiin kunyadayda ha laba bixina gees kalena kunyadiisu macnay xambaarsanayd rasuulka ilaahay qaasim weeye ayuu ficlan ahaa dadkiibu wuxuu qaybinayay laakiin ruuxan kale de taa kuma sifoobin haddaba markaa taasaa ka imanaysaa ansaar baa deeta maxay yidhaaheen inay abulqaasim oo rasuulka ilaahayna way ogyihin kunyadiisiie laa nukanika abalqaasim haddaad inankaagi qaasim u bixisay annagu ina kuguma kunyoonayno abalqaasim walaa karaamata bimacnaa karaamo ay de walaa nukrimuka bidalik adiga taasna kuguma maamuusayno kugu xormayn mayno faakbara nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay buu uga warramay faqaala arrinkiibuu u sheegay faqaala wuxuu yidhi ansaari run bay sheegtee sambidnaka cabdaraxmaan inankaaga qaasim ka daayo cabduraxmaan u bixi xadiidkan waa xadiid labada saxiixba kuba sugan inankaaga cabduraxmaan u bixi buu yidhi oo ku magacaw de cabdiraxmaanna waa ka axabu alasmaa ila llahi rasuulka ilaahay uu kuba daray in qaasimna kollay sidiisa in rasuulka ilaahay kunyadiisa oo kale laba yeesho nahyi baa yimi bal dee waa nahyi sariixoo cad weeye oo rasuulka ilaahay dadka uba diiday ee umuur markaas waxyaalo kaba ratimaya daraaddeed iyo umuuro kollay laga yaabo marka meeshiisu aan gaadhno aan arki doono baabu taxwiil imaka taxwiil ilismi ila lism wuxuu u baabaysan yahay bal ismiga bedelitaankiisii la bedelayay ee ismi kale loo bedelayay macnaa waa ruuxii oo magaciisii la bedelo oo ismi kale loo bedelo de hadduu magac xun yahay rasuulka ilaahay dhowr magac oo aan fiicnayn buu bedelay taasna way inoo dambaysay axaadiisteedu way inoo iman doontaa ama abwaabaaba inoo iman doona haddii aanu ismigu xumaynba sida imaka ninkan qaasim loo bixiyey inankan qaasim loo bixiyo cabdiraxmaan kuba magacaabay iyo mid inoo soo socda iyo kolkol dee magacii waa la bedeli karaay oo magac kalea loo bedeli karaay bal wixii ku soo arooray ruux magac loo bixiyey in magacii la bedelo magac kale loo bedelo taas waa sida dee xadiidkaa horeba baabkan uu soo gelaya ama iyada hadduu ismigu ismi qabiixa yahay ama ismi aan fiicnan yahay iyada waa inoo dambaysaa waan arki doonaa bal waxyaalihii rasuulka ilaahay bedelayna waan arki doonaa in sha allah xdثna سعيid بن أbي mryم qال xdثna أbو غسان qال xdثnي أbو xاaزm عan سhل kole abu xaasimka sahli ka wariyey abu xaasimka abu hurayre ka wariye waxaan filaya dee marar baan kusoo yar celcelino inaan soo kala baranay qaala wuxuu uhi sahl ibnu sacdi saacidi utiya waxaa loola yimi rasuulki ilaahay bilmundiri ibni abi usaydin ila الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa loo keenoo loola yimi xiina welida markuu dhashay manaa saxaabiga abu usayd ee reer bani saacido sahl isla reer ahaayeen ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee arooskiisiina waa tii aynu haweenadiisu inay khaadimo ahayd iyagoo uba shaqaynaysay waataynu kitaabkaynu kuba soo maro rasuulka ilaahay dee weliimadii looguba yeedhay sharaab gaarana rasuulka ilaahay u samaysay haddaba haweene in ninkaasaa inan baa u dhashay inankii mundir buu u bixiyey markii uu dhashay baa sii dee iyaga ay ahayd caadadooda rasuulka ilaahay inay u keenaan waa si dee bal rasuulka ilaahay taxniigii dee waa timir yaroo aada loo jilciyo afka uuba geliyo dee uuna duceeyo taas oo kale saxaabadu u keeni jireen carruurtooda wixii uba dhashay markaa tii baa la yeeloo rasuulka ilaahay baa loo keenay fa wadacahu rasuulka ilaahay wuxuu dhigay ilmihii yaraa waa dee warku dhashayba calaa fakidii bawdadiisa korkeed oo dee waxay keeni jireenba kol isagoon weli aan la anqarin ama waxba aan laba siin ayay horta u keeni jireen rasuulka ilaahay halkaasuu bowdadiisa duldhigay walxaal abuu usaydin jaalisun abuu usaydna uu fadhiyo falahiya uu shuqloomayo annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam bishayin shay bayna yaday labadiis hortiisa ku sugnaa aduu wax kalu ku jeestay in ficilkan lahiya laba luquu leeyahay in lahiya la yidhaaho aniga imaba taale lahiya la yidhaaho dee ya baa xarafkii damba noqon haadina waa la kasrinaya ficilo wasankeed weeye iyo in lahaa la yidhaaho sida ramaay oo kale lahiya waa sida nasi oo kale in dee lahaana ramaay oo kale labaduba horta waa macno keliyay leeyihiin waana laba luqoo jira laakiin imaam nawowi raximah llahu tacaala xadiidka naftiisa markuu kitaabkiisa aladkaar ku soo arooriyey ayaa wuxuu yidhaahaa markuu xadiidka dhameeyey alfatxu liayin lidayi'in waalkasru libaaqi alcarab haddii lahaa la yidhaaho reerkii reer dayi la odhan jiray ayay luqadooda tahay kasrada la kasriyo lahiye la yidhaahna waa libaaqi alcarab carab inteeda kale oo dhan ayaa lahiya bal matalan taasa markaasu wuxuu raaciyaa wahuwa alfasiixu lmashhuur qowlka fasiixa ma luqada fasiixee shuhrowday waa lahiye in la yidhaaho ilaa waayo carab inteeda kale waxaan reer dayi ahayn ayay luqadooda tahy iyada antaa fasaaxada badan ee shuhrowday ah macnihiina wuxuu kaba dhigay insarafa canhu waqiila ishtaqala bikayri waqiila nasiyahu adugu rasuulkii ilaahay baa dee dhabtii ilmii waa ku hayaaye kollay arrin kalea meeshii taalay majlis buu fadhiyaa wax kaleoo hortiisa kuba sugnaa ayuu rasuulka ilaahay malaa xaggiisii dayuu kuba jeestay oo ilmii uu kaba jeestay insarafa canhu ama uu ka shuqlooma wax kaleu kuba shuqloomay lahgu waa tan saas oo kale waa ilmihiibuu iloobay oo dhabtiisii saaran adigu wax u ka jeestay markaasaa maxaa dhacay faxtumila dee abu usayd baa isna joogay meeshii markuu arkay rasuulkii ilaah oo shuqloomay ayuu diiday in ilmuhuna dhabtiisa sii saaran adoo rasuulkii ilaahay hawshiisan laga jeediyo faxtumila waa la qaaday ilmihii yaraa min fakhidi nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay bawdadiisii baa laga qaaday dee waa korkeed fastafaaqa nabiyu sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahun baa ilmihii xusuustay istifaaqadu asalka hore ruux dee ama miyir beelay ama wax taasoo soo miirsaday baaba la yidhaahaa waxa weeye imika halkan hoose imaam nawino kuga fasiro macnuhu waxa weeyaanun rasuulka ilaahay wixii markii hore uu ku shuqloomay ee uu kuba jeestay buu ka soo jeestay ilmihii buu xusuustay markaas dee uu dhabtiisa saarnaa markaasaa faqaala wuxuu uhi ayna sabiyu ilmi yaraame markaa muu dareemin de waa wax yaroo iska fudud oo dee markaa dhashayba waa la qaaday uun rasuulka ilaahayna waa kan jeeday ilmihii me sabigii me faqaala abu usaydin abu usayd baa wuxuu ihi qalabnaahu waanu celinay yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahay waanu celinay qalabnaahu haddii laamta la shadana kollay waa luqa ay soo naqliyeen oo dee waa ficilkoo la tadciifiyeyna asalku ka hore takfiifka weeye qalabnaahu iyo labadoodu macnuhu waa radadnaahu ila lmansil shayga haddii la qalbiyo waa iyadoo la gediyo la rogo laakiin imika halkan waanu celinay weeyaan oo dee inqalababa uu laabmay waa tan yanqalibuuna way laabmayaan way noqonayaan marka waanu celinay oo gurigii baan ku celinay markaasaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi qaala masmu magaciisu waa maxay eeg waa habeenkiiba waa loo magac bixiyey ama markuu dhashayba magac way u bixiyeen qaala fulanun hebel weeye magac bay u sheegeen qaala markaa rasuulka ilah ul la may magaciisu kaa maahee walaakin ismuhu lmundiru ismigiisu waa almundir u bixiya mundir fasamaahu yowmaidin almundira dee inankii markii dambe weynaaye rasuulka ilaahay baa maalintaa u bixiyey mundir marka xadiidka maxaa inoogu sugan baabku wuxuu u baabaysnaayo iyadoo magaca qoyska ay u bixiyeen iyo dee reerkii ama aabihii iyo ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh magacii ka bedelo magac kale u bixiyey arrin kaleo inoogu sugana way jirtaayo xadiidkan iyo bal maalan inooguba sugan dee axaadiid kaloo timin oo rasuulka ilaahay inankiisa ibraahim ba xadiidkiisii uu kaba mid yahay in markuu ilmuu dhashaba magacii loo bixiyo waayo xadiidkii dee kolley asxaabu sunani ay wariyeen ee xaggan caqiiqadiiyo kuba tacalluqsanaabaa wuxuu kuba yihi maalinta toddobaad in maga loo magac bixinayo waa lala sugi karaayo maalintaa laga wanqalayo magacii waa lala sugi karaa ee iyadoon wanqashiiba laysla gaadhin markuu dhashayna waa loo magac bixin karaa san dee dadkaba iskagaba badan innaga waqtigeennan waayo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inankiisii ibraahim markii uu dhashay buu magaca u bixiyey subaxdii buu dadka ku yidhi ulida liya laylata gulaamun fasamaytuhu bismi abi ibraahim waa xalay waxa ay dhashay inan markaasaan magacii aabbahay ku magacaabay ibraahim kanna waa taan aragnoo dee markay keeneen waxay saan nidhi taxniig daraaddeed iyobay u keeni jireenoo markuu ilmuu dhashaba ayay keeni jireen oo rasuulka ilaahay uba keeni jireen waa kan magacna waa lahaayoo kale bal markaa dee kollay iyadoo taa waxyaalo kale oo ka duwan iyo axaadiid kalena waan helaynaayo waktigu dhashay bal aan lala magaca loo bixiyo on lala sugin bal marka waxaan leeyahay haddii lala sugana baasi kuma sugna haddii markaa uu dhashayba loo bixiyana dee waa tan axaadiid kala duwan ay nooguba timo iyaduna shay jaa-isa un weeye laakiin waa la dambaysiin karaana waan leenahay baabu abqad ilasmaa ila allahi caza wajal asmaa kuwa loogu nacayb badan yahay haddii aynu soo aragnay ismika loogu jecel yahay ilaahay xaggii waa ismika loo iyo magaca lala baxa kuwa loogu nacayb badan yahay ilaahay xaggiia ilaahay ugu nacab yahay taas buu baabkeedii yahay caddayntii xadaana abulyamaan xadiidka horena saxiixun buu inoogu sugnaa kanna waa inooguba sugan yahayba waxa weeye oo kaa imakaan kasoo baxnayna bukhaari iyo muslimba way wada wariyeen kan imaka inoo bilaabmayana bukhaari iyo muslimba way wada wariyeen xadaana abulيamani qaala xadaana shucayb bn abi xamzata qaala xadaana abuzinaadi can ilacraji can abi hurayrata qaala kollay dadku waadadaan soo maray sanadka uu ku sugan yahay abuzinaad can ilacraj can abi hurayra sanadkaas oo kalena asaaniidda abu hurayre wax lagagaba wariyo kuwooda ugu heer sarreeya ayuu kaga mid yahe lagu sifeeyey asax alasaaniid ama asaxa asaaniid abi hurayra abu hurayre asaaniiddiisa kuwa ugu sixo badan waa abu zinaad can ilacraj can abi hurayrata abu zinaadna magaciisa dee waa nin caalim ahaayo oo xadiidkana martaba sareeyo aqoonba iyo cilmigaba kuba lahaa cabdullaahi bnu dakwan abu zinaadna waa laqab mabuu jeclayn baaba la yidhaaye ee kunyadiisii maaha acrajna waa cabduraxmaan ibnu hurmus baa laba yidhaah de waana dad aynu soo aragnay qaala wuxuu uhi abu hurayra qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam akhna alasmaa'i asmaaka ugu dullinimo badan oo ugu fool xun ugu xun cind allaahi ilaahay agti magaca lala baxo rajulu nin weeye tasamaa isku magacaabay melika alamlaak boqorkii boqorada boqorkii boqorada isku magacaabay kaas baa magacka ugu xuna cinda allah ugu liita ugu dullinimo badan ugu halaag badan waayo dee laa melika ila allah ilaah baa ah melika alamlaak ilaah baa ah ilaah baa meliku lmuluuka ama markaa dee carab dee luqadeed haba noqoto ama wixii u dhigmayee luqo kale ah se halkanba xadiidka ay raacaan saxiixa iyo keyrkiiba ay raacaan iyadoo dee ruwaadda qaarulxadiidka warinaya ay yidhaaheen melik almuluk mithla shaahin shah waa magac farisi oo magacan oo kale ah melik almuluk oo kale la mid ah markaa luqo kale hadduu yahayna wixii tan keenayey oo dee ilaah baa subxaana wa tacaala iyada tan ah melik almuluk isaga ayaa ah ee magaca caynkaase ayaa magacyo ugu xun ugu liita ugu dullinimo badan fii ayi luqatin kaana adigu dee waa magacan iyo wixii macnihiisa lah oo dhan waxa weeyaan muslim baa halkan ziyaada la socoto laa melika ila allah dee melika xaqiiqaa lagu sifeeyo melika almuluk inuu yahay waa ilaahay un subxaanahu wa tacaala ibnu aadam tan oo kale iyo taas iyo sifo iyo wuxuu ku sifoobaya maha marka hadduu isagu la baxo ama se lagu magacaabo oo dee uu raalli kuba noqdo dee waa magacaas magacyo kuwa ugu xun ilaahayna ugu necab yahay ugu dullinimo iyo bal maalan taas badan halaag kaba imanayo bal taas baa oo dee kibir iyo isla weyni baa kuba sugan iyo iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala sifadiisii cadamo iyo kibriyo uu doonayaba inuu kuba qabsado ayaa kuba sugane bal magacaasaa magaceena uguba liitaa magacan iyo wixii dee luqaadka kaleba la midka ah wey waanay jireen kolley xataa dee markaa horena reer faris way laba bixi jireen filislaamna waa la arkay dad dee magacan laba baxay shaahinshaah oo kale laba baxay sida qoladii buwahiyiintii waan filayaa markaa nimankii dee kol iyaguna markaa baqdaad iyo jiidaasi ama dhulkaa kol kaba talin jiray walow magac dee dguud dowladdii cabaasiyiintaaba lahaatee buwahiyiintii salaajaqada kaba horreysay iyo magacay ragga qaarkood ay laba baxeen bay hayde laakiin waa magaca xaaraamta ah aan banaanayn taasba weeye dee barhkoodna waxay leeyihin suldaan asalaadiin oo kale iyo haddii laba yidhaaha iyo dee bal taas waa mid waxbay noqon barbar baaba dee imaka halkan oo kale qadiya alqudaat iyo soo raaciyo walow aad moodo inuu taasi kaba dunaan karto melik alamlaak baabu man dacaa akhara bitaskiiri ismi wuxuu baabinsayay man dacaa akhara baabu bayaani man shaksi bal baabkii caddayntii dacaa u yeedhay akhara bitaskiiri ism ismigiisuu taskiiriyey macnaa ismigiisii oo dee kaamilkee dee mukabarkayd ugumuu yeedhin ismigiibuu musaqar kaba dhigay imika dee iyaga luqada carbeedna iyadoon sakiir iyo waxyaala la raacin siiqadoo la bedela taskiirkeba imanaya innaga luqadeenna taasi ma laha oo imika haddii ruux yari lagu tilmaamayo in hebel yaro iyo la yidhaah mooyaane dee magacii oo in hab loo bedelay uun xarakadii ama xaraf lagu soo kordhiyay ama xarakadiisii la bedelay oo macnaha inoo keenayo luqadeenu ma laha luqada carbeed se waxay leedahay waa siiqadii un baa la bedelaya iyo ina way kusoo kordhaysaa un xarakadna waxba iskaba bedelayo macnihii yariduu noqonaya haddaba ruux magaciisii oon hadda ahayn ismigu musaqar markii hore aanu ahayn aanu musaqar ahayn oo imika dee shucaybkan aan haydaabo waa ismi musaqara aan ismi markii hore sidaa ahayne ismi mukabara uu lahaayo ruux u yeedhayay uu ismigiisii taskiiriyo ma dhib baa ku sugan ma waxbaa kaba imanaya maxaa ku jira bal taas baa baabkan inooguba imanaya wuxuu uhi musanifku xadaثna muسى qala xadaثna اlqasim bn اlfضl can saciid bn اlmuhlabi can dlq bni xabiibi qala kuntu ashad الnaasi takdiba bshafaacati bal xagga sanadkan qaasim bnulfadli waxaa laga yaabaa inaan hore usoo maray alxudaani waa nin hiqa oo dee atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa kaba mid ah oo bukhaarina adabkan uu kagaba wariyo muslim iyo asxaabu sunan arbacana ay wax ka wariyaan amaa saciid ibn lmuhallab barhkood baaba kaba dhigan ninkii mashhuurka ah ee almuhallab ibn abi sufra inuu dhalay bay kaba dhigaanbe waa nin isaguna ninkaa hore un la dabaqo laakiin kitaabkeennan un kuba sugan aladab lmufrad oo xaafidna maqbuul uu kaba cabiro dalqa bnu xabiibna waa nin taabiciya taabici dhaxo ah dadkii cibaadada badnaa ah kollay kutubtaasa xilyo iyo keyrkiibana markay tarjamaynayaan hadallo uu leeyahay oo culimmadu soo naqliyaan oo dee hadallo macaan ama qiimale ahaaba ay soo naqliyaan hadalladiisii ama markuu taqwada fasiriyo ha noqoto ama waxyaalo kale oo de ay kaba soo naqliyaan oo hadalladiisii ah waa nin caabido ahaa kollayna isaguna muslim iyo asxaabu sunan alarbac iyo aladab lmufrad waa intaa riwaayo uu ku leeyahy bal waxay kollay ku sheegaan waxaa lagu sheega waa irji ahaan isagiyo ninkaa hore qaasimba irjuna kolley waa irja lfuqahaa iyo maha irjihii madmuumka ahaa ee ay lahaayeen kol haddii iimaan jiro dembi lala yimaadaa wuxuu ruuxa yeelayaa ma jirtee waa ka acmaasha musamal iimaan lagaba saarayay oo kale irja alfuqahaa unbaa irjahan kolley ruwaadan aan haynee hiqaadkaa ay kuba sheegaan uu noqonaya ninkaas baa wuxuu ihi qaala kuntu waxaan ahaa ashadd annaasi dad oo dhanka ugu daran takdiiban beynin bishafaacati shafaacada la beeniyo anaa shafaacada ayaan beenin ayuu leeyahy erij ay xaggan kagaba sheegeene laakiin tani waa ra'yigii khawaarij iyo malaamal shafaacada dadka ugu daranee beeniya ayaan ahaa fasa'altu jaabiran jaabir baan weydiiyey kolley shafaacada wuxuu ugaba jeedaa xadiidku axmed iyo intan uu ka dheeraa halkeennan ikhtisaar baa kuba sugan waxay ahayd wuxuu isagu kol hadduu ruuxu macsiyo iyo dembi kuba dhaco waa ra'yigii khawaarijtaa buu noqonaye inuu naar ku daa'imayo ruuxii naar galay oon lagaba soo saarayn taas bay ahayd oo shafaaco markaa ruuxa inta loo shafaaco qaadan naartii uu kaga soo baxo shafaaco taas buu lahaa uu diidanaa de arrinkuna waxay ahayd aayaadkii kala duwanaa ee qur-aanka kuba yimi ee dadka ehlu naarkaa inaan naartii laga soo baxayn iyo inay ku daa'imayaan iyo tii buu tacmiiminayay uu ka dhigaya guud ahaanba aanu gaalo ku khaas yeelahayn muslimiintii aanu ka soo saarahayn ee bal taas bay ahayd oo xaggaas buu leeyahay shafaaco iyo in naar cid gashay ay ka soo baxdo anigu taasaan qabayo oo markaa shafaacada dadka ugu daran ee ugu adagee beeniye ayaaban ahaa buu yihi fasaaltu jaabiran jaabir baan weydiiyey oo jaabir buu laba kulmay kolley axmed iyo siday xadiidka kuba wariyeen marka uu jaabir la kulmo arrintan la soo qaaday ayaa wuxuu yihi faqara'tu calayhi kula aayatin dakaraha allahu caza wajalla fiiha khuluud ahli nnaar waxaan sheegay aayad kastaoo qur-aanka ilaahay kuba sheegayoo ay ku sugantahy ahlu naarku inay naarta ku daa'imayaan markaas baa uu jaabir ku yidhi ma waxaad u malaynaysay kula tahay kitaabka ilaahay aniga inaad iiga qiraa'o badan tahay ama sunnihii rasuulka ilaahay aad igaba taqaano markaasuu aamusay oo yihi may e adiga anta aqra'u likitaab illaahi wa aclamu bisunnatihi mini adiga waxa weeye kitaabka ilaahayna iiga qiraa'o badan sunnihii rasuulkana adaaba iga yaqaano dee saxaabigaa rasuulka ilaahay la saaxiibay asxaabtiisii laasimtay kaba mida ayaa tahay markaas baa wuxuu jaabir kuba yidhi fa ina aladii qara'ta ahluha hum lmushrikuuna waxaad aqriday oo dhan ehelkeedu gaalo weeye laakiin qowm iyagu dembi ku dhacay oo dembigoodii loo cadaabay oo markaa lagaba soo saaray waxa weeyaan weeyaan dee dadkan kale dee mu'miniinta ee shafaacada mudanayaayo markaasaa deeta wuxuu yidhi xadiidkan uu u sheegay oo wuxuu yihi jaabir fasa'altu jaabiran faqaal yaa dulayqu maxalushaahidka waa halkan weeye kitaa xadiidkan oo xadiidka mukhtasarka saan aragnay ismigiisu muxuua dalq uu taskhiiriyey waa dalqiyarow oo yaa dulayqu dulayqow samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baad maqlaya qaaluu xaaluu kuba qowlayo yakhrujuuna min annaari bacda dukuulin waa dadka mu'miniinta ahaa muwaxidiinta ahaa dunuub ay dee aanay ka toobadkeenin laba dhintay laakiin iyagoo muwaxidiina naartay ka soo baxayaan intay galeen dabadeed intay galeen dabadeed bal iyagoo gubtay baa lasoo saari dee isku waqtina lama soo saarayo waayo way kala dembi badnaayeenba taas baan rasuulka ilaahay kaba maqlay taas buuni oo waxay riwaayo kuba timi ibnu xibbaan iyo ay wariyeen markii uu dee hadalkan laba soo qaaday ayaa muxuu yihi hay-addii buu aqriyay yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wama hum bikhaarijiina minha jabir baa wuxuu yidhi markaas war wixii khaaska ana caan baa ka dhigaysa aayaddaasi waa lilkufaari bal eeg maxaa aqrib maxaa kaba horreeyey in aladiina kafaruu low ana lahum ma fi lardi jamiica wamilahu macahu liyaftaduu bihi min cadaabi yowmi اlqiyaamati ma tuqbila minhum walahum cadaabun aliim yuriiduuna an yukhrijuu an yakhrujuu markaase waxay doonayaan inay kaba soo baxaan weligoodna kuwa ka soo baxayan marka aayaadkaasi waa dee keenaya inaan naar lagu daa'imo lagaba soo bixin waa ahl kufaar in la caam yeelo oo waciidkii lagaba dhigay inuu caam yahay oo cidna ay naar kaba soo baxayn waana ra'yigii khawaarij iyo kuwa dee macsiyada wax ku gaaleeya ee manaha nusuustiina waa kanoo wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay baan maqlay salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo isagoo leh way soo baxayaan oo min annaari naartay ka soo baxayaan bacda dukuulin intay galeen dabadeed waa intii ay galeen dabadeed ayay la cadaabay dabadeed ayaa naartii lagaba soo saarayaa wanaxnu naqra'u aladii taqra ina isagoo aayaadkaasi u aqriyayay aayaadka waciidkaasi kuba sugan yahay dawaamkaasi iyo khuluudkaasi buu aqriyayay wanaxnu anagu naqra waan aqriyaynaa aladii taqra waan garanaynaa waan aqriyaynaa laakiin taas ciddan ku daa'imaysa waa ciddii ehelkeeda ahayd ee naarta ehelkeedayd ama dadkaa tadhiir loo geliyey maalin ay kasoo baxaanba way kasoo bixi jannana ma-aalkoodii baa noqon bal marka maxalu shaahidku waxa weeye uun inuu ku yidhi yaa dulayqu ismigii buu taskiiriyey dee markaas dhibna kumaba sugna allahuma haddaamu ruuxu dhibsan ahayn ee loogu yeedhaya ismigiisi la taskiirinaya waxaa la arkaana in rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxyaalo taasaaba ay kaba yimaadeen baabun yudca rajulu ninkii waxaa loogu yeedhayaa biaxabi ilasmaa ilayh waa adabkiisuu yahay ruux haddii loo yeedhayo bal ka soo qaadoo magaca wax ka badan uu leeyahay magacyadiisa kuwuu ugu jecel yahay ha loogu yeedho kaasaa loogu yeedhayaa xadiidku waa inoo soo socdaa bal riwaayo kaloo soo aroortayna waxay saddex arrimood tusafi laka wudda akhik waxay ku saafi yeelaysaa walaalkaa jacaylkiisa macnaa jacaylkiisii baa sugnaanayo waa wax la yskuma jecolaado oo midi waxa weeye dee waa in tusalimu caleyhi idaa laqiita markaad la kulantood salaamto watawasicu lahu fi lmajlis dee meel buu kugu yimi adigoo uga durkoo u waasiciyo dee ruuxii meel u baneeya oo majliskii u waasiciya iyo arrinta saddexaad oo ah tadcuuhu biaxabi ilasmaai ilayh adigoo ugu yeedha asmaadiisa kuwa uguba jecelaya oo ujeeddadu waa umuuro wuddiga keena sii adkeeya ama ruux layskuba jeclaado dee waxaa wax ka duwan waxaa dhici karta labadii ruux inay kuba kala durkaan ay kukalaba fogaadaane oo markaad la kulantood salaamto majlis haddii dee uu kuguba yimaado adigu uga sii horreysay oo ruuxu daariah uu yahay oo dee meel loo baneeyo loo waasiciyo iyo iyadoo bal matalan magaciisa kii ugu mudnaa ugu fiicnaa ama ugu jeclaa looguba yeedho bal baabkana waan arki doona waa kan xadiidku xadaثna mحamed بn abi bakri الmuqadamiyu qala xadaثna mحamed بn cثman الqurashiyu qala xadaثna dayaar bn cubayd bn xandalata qala xadaثanii jadي xandalaة bn xidyabin qaala kana الnabiyu slى الlahu عalيه wslam bal sanadka waxaan kaga joogsanaynaa labada ninee dambe dayaal ibn cubayd ibn xandala waa nin reer miya oo saduuq ahaay oo taabici ah aawowgii oo saxaabiya wax kaba waranaya kitaabkeennan aladab lmufrad buu kuba sugan yahay laba xadiid buu kitaabkeennan ku leeyahay mid waa kan aan hayno midna waa xadiid inoo iman doonaa kun iyo boqol iyo sagaal iyo toddobaatan raqamkaas buu yeelan doonaa xagga majaalista waxaasuu kuba tacalluqsan yahay awowgii unbuu kaba waranaya marka awowgiina xadiidka labada xadiid buu kitaabka ku yeelan ama awowgiya xandalat bnu xidyam xandalat bnu xidyam xandalat bnu xidyam ibni xaniifata oo awowgii xandalana xaniifa laba yidhaahaaye waa nin reer tamiima oo aabbihii iyo awowgii iyo isagoo wada socda isaga uu yaraa dee aabihiina waaba kaa aabihii buu ahaa awowgiina waa ninka isagu ragga watayba saddexdoodu wafdi ahaan bay ugu yimaadeen rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh macnaa isagoo aabihii awowgii la socda oy reerahoodii iyo halkay degayeen kaba yimaadeen bay yimaadeen oy rasuulka ilaahay uba yimaadeen salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marka isaguna labadoodu hadduu dayaal yahay iyo hadduu awogi yahayna waa kitaabkeenan aladabu lmufradun riwaayadoodu meel kale maaho kutubta lixdaa iyo wixii kutubee soo raacay mualifiintu leeyihiin riwaayo kale kuma laha waa la kitaabkeenanu xadiid kalena woo inoo dambeeyana way leeyihiin baan leenahay marka bal dayaal waa taabici ee awogiina xandalat bnu xidyam waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahi kaba mida kolley waxaa soo naqliyo saa dee ay soo naqliyaan aimadu tarjamadiisa samizi oo kale iyo u yaraa isagu dee waa kan aabihii awogii baa meesha maraya rasuulka ilaahi baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh madaxiisii gacanta mariyey una duceeyey oo yidhi allaha ku barakeeyo markaa de waa kan soo gaadhayna dayaal soo gaadhe waktiyadaa dambuu dayaal kaba warramayey buu idhaahaa dee waa kaa ducadaas baa laba socotaye xandalan arkay oo insaan loo keenayo waa shaksi wejigiisii bararay ama neef xoolo oo candhadiisa ay barartay oo kale intuu gacantiisa dhigo ama meeshii saaruu bismi illaahi odhanayayoo ilaahay baa subxaana wa tacaala markaa waramkii iyo bararkii iyo wixii kaba kaxaynaya oo barakadaa rasuulka ilaahi uguma duwaceeyey waana dee saxaabigaasba bal taasba waa sa kutubtan taraajimsa dee taadibulkamaal iyo waa hadal kuba sugan wuxuu yidhi haddaba xandala kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ah yucjibu miduu cajabgeliyo an yudca rajulu ninka in looguba yeedho biaxabi asmaa'ihi ilayhi magacyadiisa kuwa ugu jecel yahay oo hadduu dee magac wax ka badan leeyahay oo barhkood uu diidayo ku diidayo looguma yeedhayo oo waxa weeyaan dee magacii walaa tanaabasu bilalqaab oo macnahay kuba soo degtay ee magacyadiisa ka ugu jecel yahay ayaa loogu yeedhayaa kaasuu rasuulka ilaahay cajab gelin jiray dooranayay oo dee isagu wa axaba kunaahu haddii kunyooyin leeyahayna kunyooyinkiisa ta uu u jecel yahay ayuu loogu yeedhaya oo hadday noqoto ama kunyo ama laqabna ka ugu jecelya in looguba yeedho ayaa rasuulka cajab gelinaysay kaas buu dooranayo bal markaa waxaan leenahay waana waxaa dee maxabo keenaysa lafdiga aan sooba naqliyey dee halkana rasuulka ilaahay cajab gelinayo ruuxii magaciisa uu isagu dooranaya uu jecelya in looguba yeedho ayaa waxa weeye dee adabku yahay iyo waana dee arrinkaa faa'iidada kalena way leedahayba baabu taxwiili ismi caasiyata caasiya magaceed way bedelitaankii la bedelayay kale caasiya un maha baabka qolooyin asmaa kale u bedelina way nooguba soo socdaa baabka abwaab kalena way kaba dambeeyaan oo magacyo uu bedelay rasuulka ilaahi baa israaci doontuu abwaab uga dhigan doonaaye bal haddaan magac caama qaadano waa ismi xun oo la bedelo oo dee wax kale loo bedelo ruuxii magac buu leeyahay magaciisani ma fiicna isagoo weynba iyadoo laga bedelo magaciyo wax kale looguba bedelo bal taa wixii kuba yihin maxaa kaba mida caasiya dee way la bixi jireen oo dumarkana way u bixin jireen waa qabla alislaamba iyo dee taas raggana way u bixin jireenoo waa ta rag kala duwan alcaasi aan arkayno iyadoo laba yidhaho xataa dee saxaabada qaarkood aabayaashood sida camr bn alcaas oo kale iyo baltaa rag kala duwanna caas ibnu waail iyo caas ibnu hishaam iyo caaso badan bay cusaad kala duwan bay qorayshi lahayd dee dumar magacan lahaana waa jireen rasuulka ilaahay markaa waa bedelay magacan caasiya oo magac kale uba bedelay wuxuu bedelina waa tan inooguba imaanaysa xadiidkan saxiixa xdثna صدقة بن الفضل qال xdثna يحيى بن سعيد القطان عن عbayd اللahi عن نافع عن بن عمر أن النبya صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay غayara uu bedelay اسمa cاaصyةa kollay gabadh uu cmar dhalay baa cاaصiya la odhanayay rasuulka ilaahayna magaceedii waa bedelay وaqaala wuxuu yihi أnti جamيilaة جamيil u bixiyey cاaصiyayd magaceedu ina cmar bay ahayd rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa saxiixa muslim bay nooguba sugan tahay waa bedelay de inay ina cumar ahayde u bedelay oo caasiye halkay ka ahayd buu jamiilo ku magacaabay dee rag nin caasi la odhanayo oo mudic ku magacaabayna waa inoo dambeeya eeg bedelkii cagsigii uun mudic uu kuba magacaabay waana ninka keliya nimankii caasiye la odhan jiray ama caasi laba la odhan jiray quraysh marka la eego ninka keliya ka islaamay buu ahaabe intooda kale ma islaamin haddaba an nabiya salى اllahu عalيه waslm hayara isma caasiyata wa qaala anti jamiilat oo magacii la bedelay kale waa baab inoo socda dee macnuhuna inaan laqbayno un mooye man lagu joogjoogsadaa ma jirte xadaثana caliي بn cabdالlahi وaسaciid بn محamedi cali bn madine waan garanayna saciid بn mحamed اljarmina waa nin adigu reer kuufa oo saduuq ahaaba oo qolooyinkii dee atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii dhexe isagoo kaba mid ahay oo bukhaari iyo muslimna ay wax ka wariyaan iyo abu daud iyo ibnu maaja kolley tashayuc iyo waxyaala waa lagu yar sheegaa qaala waxay yidhahdeen xadaثna yacqub bnu ibrahim oo yacqub ibnu ibrahim bn sacd ibn cabdiraحman ibn cawf ibnu ibrahim bn cabdiraحman ibn cawf qaala wuxuu yihi xadaثna abi aabahi ibrahim ibn sacd baa ii waramay can moxamed ibn isxaaq qaala xadaثanii moxamed ibn camr ibn cada anahu dakla calى zaynaba bint abi salamata ninkan moxamed ibn camr ibn cada ayaa wuxuu u soo galay zaynab bintu abi salamata zaynab bintu abi salamana dee waa umu salama dhashay waa rabiibatu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam oo rasuulka ilaahay baabay gurigiisa kuba soo kortay hooyadeed rasuulkaa qabay markaa iyadu xabashay ku dhalatay zaynab bintu abi salama ayuu usoo galay moxamed ibnu camri fasa'alathu zaynab baa weydiisay can ismi ukhtin lahu walaal isaga ama gabadh ay walaalayiin oo isaga u sugnaatay moxamed ibnu camrin oo cindahu isaga la joogtay ayay tii magaceeda weydiisay qaala wuxuu ihi faqultu waxaan idhi ismuhaa baratu magaceedu waa bara waa dee min albir samafalki iyo ixsaanki iyo taas oo kale magacu sidiisa uma xuma laakiin rasuulka ilaahay magacan oo kale waa bedeli jiray oo maaha magacune dee is-ammaan baa ku sugan taskiya iyo ammaan ruuxii la ammaan iyo la taskiinaya kuba sugan haddaba magaceedu bare weeye qaalat waxay tihi markaa zaynab baa tidhi kayir isma hor magaca ka bedel waa ina weyn hadda magaceedaas bedel bara wax kale u bixin maxay uu taa u daliishanaysay leeday u bedel waaba kan iyadaa magacan la odhan jiraybe faina nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay nakaxa waa guursaday zaynaba binta jaxshin zaynab binta jaxshi ayuu guursaday wasmuha baratu zaynabna waxaa la odhan jiray baraa la odhan jiray intii dee rasuulka ilahay iyadoo weliba looga horreeyey ba xataa rasuulka ilaahay guurkeeda fakhayara asmaha magaceedii wuxuu u bedelay ilaa zaynaba zaynab buu u bedelay waa mid wadakhala wuxuu u soo galay rasuulka ilaahay calaa ummi salamata xiina tazawaja waa hooyadeed iyada markii uu guursaday iyadna way yarayd iyadaa mala carruurta uba yarayd wasmii baratu iyadoo magacaygu barra yahay baraa lay odhan jiray fasamicaha wuu maqlay rasuulkii ilaahay umu salam uu maqlay tadcuunii iyadoo ii yeedhayso le barata oo dee magaca igu yeedhayso yaa bara le faqaala wuxuu uhi laa tuzakuu anfusakum nafihiina dee waa tii muxsinada ahayd samafalo ahayd naftiina ha ammaanin oo ha taskiyeynin oo ha dahirina fa ina allaha ilaahay baa huwa isagu aclamu og bilbarati ta muxsinada ee minkuna idinka idinkaba mid iyo alfaajirati ta faajirada iyo ta barada ilaahay baa og e idinku ha istaskaynina ee samiha waxaad ku magacowdaa zaynaba dee waana taa magaca hore waa hadhay bal juwayriya bintalxaarina baraa la odhanayo rasuulka ilaahay juwayriya uba bixiyey waa nici jiray isagoo yidhaah dee kharaja min cindi bara iyo laba idhaaha iyo faqaalat waxay tidhi maaka fahiya zaynabu faqaalat ana waa umu salama tidhi markuu rasuulka ilahi zayn samiyaha zaynaba umu salama tidhi fahiya zaynabu waaye haddaba waa zaynab sibaa dee ta laguba magacaabay faqultu lahaa waxaan ku idhi moxamed ibnu camrin baa odhanaya usami kolley sidan baa nusqooyinkeedna inooguba sugan ama kitaabka nusakdiisa in dee waxa laga yaabaana in naqsi meeshii jiro dee hadalkii wuxuu ahaa usami waan magacaabayaadu inay iyadiibaa waxa weeyaan kolleyna oo si wuxuu weydiinaya hadalku yahay usami ay usamiha bimaada maxaan ku magacaaba maada usami weye maxaan u bixiyaan kuba magacaaba haddaba haddii aad leedahay magacan ka bedel magaceed adigu igula talinaysaa ama ad ii ishaaraysaan u bixiya fa qaalat waxay tidhi markaa zaynab baa odhanaysa bintu abi salama hayirhu u bedel magacan bara ilaa maa hayara ilayhi wixii rasuulka ilaahay uga bedelay rasuul llahi sala allahu alayh wasalam oo rasuulka ilaahay zaynab bintu jaxshiya bara la odhanaya zaynab buu u bedelay anigoo bara lay odhanaya zaynab buu u bedele haddaad ileedahay maxaan waaye aan ka bedele aan u bixiyaa rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh magacan bara markii uu bedelay dumarkii lagu magacaabayey magacii u bedelay zaynabha u bedel oo fasamiha u bixi oo ku magacow zaynaba zaynab bal markaa waxa weeye magacu hadduu xuyeyna waa caasiyo oo kale iyo wixii lamidka iyo waxaa inoo dambeeya iyada waa la bedelaya in la bedelo ayaa habboon oo dee sunno ah weeye oo magac ka fiican loo bedelo haddii magacii taskiye iyo is-ammaan iyo waxyaalahaasi ay kuba sugan yihiinna waa kan rasuulka ilaahay isagana bedelay oo dee magac kale oon macnahaasi ku sugnayn taskiyadaasi aanay kuba sugnayn buu uga bedelo bal labada la bedelaya waa labadaa jihaba ama labadaa dhinacba bedelitaankuu ka imanaya babu sarmi ama surmiba wey adu waa magaca magacaa laba yidhaho haddii surmi laba yidhaahno mala waaba ismu kaas waa kani waa kii masderkii oo saramahu sarman haddii la idhaha sarman dee waxa weeyaan azarca oo kale uu gooye sarman goyn buu gooye marka haddii shaksi iyo wax la sheegaya inaa surm saa saaxib almisbaax almunuur yidhaaho saadka waa la damiya waa goynti iyo waxyaalahaas ujeeddadu magacan way la bixi jireen asramna way la bixi jireen iyaduu afcalkiisa yahay waana magac marka la eego dee waxaanu xambaarsan yahay macnahan oo goyn iyo waxyaalahaas iyo ay kuba sugan tahay rasuulka ilaahayna magaca fiican buu dooran jiray haddaba bal magacaas waa taqyiirkiisi iyo bedelitaankiisii la bedelayay xadaثna ibrahim بn اmundiri qaala xadaثna zayd bnu xubaabi qaala xadaثanii ibnu cabdiلرaحmaan ibni saciidin اlmakhzuumiyu kale aniga waxyaale ziyaadaha nuskadayda kuba sugan oo laba qows dhexooda la geliyo nusko kale oo kitaabkan dabecaadkiisa uu kasoo naqlinayo haddaan aqriyasta ii taala xadaثanii cmar bn cثmaan bn cabdالرaحmaan bn saciidi الmakhzuumiyu xadaثanii jadii can abihi markaa inaa bayna qowseyn taaloo macnaa waa ziyaadeen siinna haddaan raaco waa xadaثanii ibn cabdiلرaحmaan ibn saciidi الmakhzuumiyu marka ninka ibn cabdiلرaحmaan ibn saciid magaciisa waxaa la yidhaahaa cmar ibn cثmaan ama camr bn cثmaan bal camr bn cثmaan aan horeysiiyo kolkol cumarna way yidhaahaane taas baaba la yidhaahaa waana ninkan awowgiibuu ka warinaya awowgiina aabihiibuu kaba warinaya horta waa nin taabiciya xafnu xajarna maqbuluu kaba cabiro awowgiisa marka la eego uu kaba warinaya waa cabdiraxmaan ibnu saciida cabdiraxmaanka weeye waa nin hiqoo lagu kalsoonyo taabiciintii dhexe ka mid a bukhaarina kitaabkiisan adab buu labadooda kaba isagoo adab buu kagaba wariya iyo abu daawudna uu ka wariya ka horena waa saasoo kale waa kitaabkana aladab lmufradiya abu daawud baa ku wada sugan ama ninka halka uu leeyahay can abiihi oo saciid ibnu yarbuc almakhzuumi ah waa nin qurayshe waa saxaabi isaguna xadiidkan kule abu daawud kitaabkiisa iyo dee kolley adabkeennana waa kan kuba sugane haddaba ninkaas baa muxuu yihi xadaanii jaddi awowgay baa ii warramay can abiihi wa kaana wuxuu ahaa aabbaha weeye isaga awowgii aabihii oo saciid ibnu yarbuc asurmu ismuhu magaciisu wuxuu ahaa asurma weeye ama asarm waa magacan baa surmi baa la odhanayay blasaadka waan iskaba daminaya anoo yar dabdi saaxib almisbaax maaha magacan inuu dabdinayne guud ahaan laftiga maruu dabdinayo kuba soconaye ninkan saciid ibnu yarbuuc ee reer bani maqsuum waxaa la odhanayey oo magacii loo bixiyey uu ku weynaaday ahaa asurm fasamaahu nabiyu sala allahu alay wasalam rasuulka ag surmina waa goyn iyo wax la gooyo rasuulka ilaahay baa kuwo kaloo asram la odhanayu zurca rasuulka ilahay yihi waa waxbeerin iyo waxyaalo waa arrin kale na way jirtay asram baa kaa la odhanayay rasuulka ilaahay wuxuu u bixiyey fasamaahu nabiyu sala allahu alayh wasalam saciidan haddaba imanka taasi waa magaciisa inuu bedelay oo halkuusmi ama sarmi kaba ahaa saciid uu kuba magacaabay xadiidka uu wariyeyna waa kanoo qaala wuxuu ihi markaa awowgaa odhanaya ama aabbaha waa saciidkaa odhanaya waa ninkan awowgii aabihie ra-aytu cuhmaana radia allahu canhu cuhmaan ibnu cafaan baan arkay mutakian xaaliga isagoo jiqilaysan fi lmasjid masjid dhexdi oo isagoo masjid fadhiyooo dee aan caadi uga fadhiyin tarabuc iyo ama dooyays iyo waxaa kuga fadhiyine malaa wax dee dhinaciisa yaalay oo waxa weeyaan gacantiisii saaruu jiqilaysan yahay ayaan arko dee dhibi kuma sugna haddii dee taa lala yimaada fi dakhili lmasjide maxalushaahidku laakiin waa bedelitaanka magaciisii u bedelay xadaثna abu nucaymi can isrاaيil can abi isxaaqa can hani bni haniin can caliyi radia allahu canhu qaala anahu qaal hani bni hani kole waa nin asxaabtii cali kaba mid ah oo xafnu xajarna masturu kaba cabira waa majhuulxaale lakiin kitaabka asxaabu sunan اlarbac iyo aladab اlmufrad abu isxaaq un baana wax kaba wariya ibnu xibaan iyana hiqaadkiisu kusoo arooriya ninkaas baa wuxuu ihi hani bni hani alhamdani can caliyi radia allahu canhu qaala lama wulida alxasanu xasan markuu dhashay radia allahu canhu samaytuhu xarban dee waa magacyadii ay yaqaaneen oo had iyo goorna addoomahoodiiyo kuwaasna magacyo ladifan oo sahlan rabaax iyo najiix iyo raashid iyo magacyadaa macaan bay ku magacaabi jireen inamadoodana magacyo qallafsan jamro iyo shihaab iyo xarb iyo muro iyo waxanay magacyadooda u bixin jireenoo barhkood baa la weydiiyo olayda maxaa saa u yeelaysaado ay yidhaahdeen dee dadkan addoomaha iyagai khadamkeygu waa dadkii noo shaqaynaya waa lianfusina ama kan waa dadkaani difaaciyo dee cadowga iyagaan magacan ugu bixinaynaaba iyo waxaasay yidhaahaanba oo dee liacdaa'ina magacyadan adeega haddaba wuxuu bixiyey xarb fajaء النabiyu slى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa yimi faqaala wuxuu yihi arunii ibni inankaygay balitusa waa inankay inantiisu dhashay waa inankiisii maa samaytumuuhu maxaa u bixiseen qulnaa wuxuu ihi xarban xarbi waanu ku magacabnay qaala bal huwa xasan waa ka bedelay xasan wey falama wulida xusein waa sanadii ka dambeysay sanad bay kala weynyiina radia allahu canhu samaytuhu xarban haddana xarbi baan u bixiyey fajaءa الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam faqaala arunii ibni maa samaytumuuhu qulnaa xarban magacii malaa magac booyi dee uu iilanaya weeye waa xaggii dhaqankoodii buu kaba soo jeedaa qaala wuxu uhi bal huwa xusaynun waa ismigii hore musaqara falamaa wulida haaliu kii saddexaad markay faadima dhashay samaytuhu xarban isagii haddana magacii kamaan hadhine xarbi waan ku magacaabay fajaءa الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam faqaala aruni ibni aruni ibni maa samaytumuuhu maxaa u bixiseen qulnaa xarman qaala bal huwa muxasinun muxasin weeye kale waa inaan yari ku dhintay weeyaan ma weynaan muxasinkani faadima dhashay uma qaala wuxuu yihi dee saddex habloodna way dhasheen inii anigu samaytuhum waxaan ku magacaabay biasmaa'i wuldi haaruuna wuldi waa jamcu waladuna haaruun awlaadiisii iyo inamadiisii magacyadii ay lahaayeen oo maxay ah shabrun wa shubayrun wa mushabir dee xasan iyo xusein iyo xasinna waa saas oo kale magacyadii nebi haaruun awlaadiisii ayaan u bixiyey inamadayda dee inantaydu ay dhashay bal muhimku takyiirkii ismiga ayaa taasna kuba sugan baabu guraabin way noo socotaayo waa magac nin guraab la odhanayo magaciisa bedelay iyo nin shihaab la odhanayo magaciisa bedele iyo caasim mid la odhanayo magaciisa bedele iyo intaba abwaab istaba socota ayuu inoo keeni doonaa wallahu subxaana watacaala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وعضنا ولا